أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid ah dhegaystayaal maleeshiyaadka jabhadda faano ee muxaarada ayaa dagaal kula wareegay xabsi dowladda xabshada etoobiya ku leedahay waqooyiga dalkaas iyagoona sii daayay boqolaal maxaabiis ah qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyay dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo kala duwan la beegsaday kufaartii murtadiinta kuwaasoo laga fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose guddiga gurmadka fatahaadda ee mujaahidiinta ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga jubbooyinka doon ay leedahay dowladda shiicada iiraan ayaa lagu afduubtay xeebta dalka soomaaliya iyadoona xog dheeraad ah laga helayo afduubkaasi munaasabad lagu calaamad saarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool gaadiidleyda shabeellada hoose ayaa si xooggan uga cabanaya isbaarooyin murtadiinta ay soo dhigteen deegaano ka tirsan gobolkaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay koob iyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaadka jabhadda faano ee maxaarada ayaa dagaal kula wareegay xabsi dowladda xabashada etoobiya ku leedahay waqooyiga dalkaas iyagoona sii daayay boqolaal maxaabiis ah bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya maleeshiyaadka faano ayaa lagu soo waramayaa inay xabsiga ka sii daayeen in ka badan lix boqol oo maxaabiis ah kadib markii ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaala magaalada waldiya ee dhaca waqooyiga woolo gobolka amxaarada ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen dadka magaalada waldiya arrintan ayaa dhacday habeennimadii khamiistii oo ay taariikhda ku asteysneed saddex iyo labaatankii nofembar balse warbaahintu ay hadda soo tabisay maleeshiyaadka faano ayaa weerar qaatay muddo saddex saacadood ah kadib si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta xabsiga iyagoona halkaasi ka sii daayay boqolaal maxaabiis ah sida ay wararku tibaaxayaan maxaabiista la sii daayey waxaa ka mid ah xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada gaarka ah ee gobolka amxaarada kuwaasoo laga soo wareejiyey magaalada baxardahar ee xarunta gobolka inkastoo ay magaalada waldiya ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan booliska ka hortaga rabshadaha iyo difaaca ayaa haddana wararka laga helayo deegaankaas waxay xaqiijinayaan inay awood u yeelan waayeen ka hortegidda weerarka ay ciidamada faano ku soo qaadeen xarunta xabsiga tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maamulka abey axmed uu horaantii isbuucan sheegtay inay dib u soo celiyeen ammaanka deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada balse taas ayaa hadda u muuqata mid wax kama jiraan ah maadaama iyagoo ay indhahoodu furan yihiin la jabsanayo xabsiyadooda waad mahadsantahay walaalka abu ayman qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiya dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya cazaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dhulboob ay ku hayaan kooxda ridada soomaaliya uu hogaamiye murtad xasan guurguurta iyo saraakiishiisa dadka shacabka ee magaaladaas ku dhaqan ay la dhiban yihiin dhulboob taasoo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka caadidhigteen dhaca hantida dadka muslimiinta qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulboob lagu hayo waxayna sheegeen in dhulkooda si xooga uga xukuntay maxkamadda kooxda ridada iyagoona intaasi raaciyey in awood loo sheeganayo meeshaan annagu hadda maanta waxaan isugu nimid oo shirkaan jira ay gudaaran yahay qaylo ka jirto hanti ay leeyihiin dad masaakiin ah oo lagu xadgudbayo lagu xadgudbayo loo awood sheeganayo asbaabta koowaad oo ah dukumentis been abuur ah oo laga sameeyey cabdilla shideeye oo la rabo in lagu bannaysto dad masaakiina hanti ay leeyihiin labo cadaalad darro haddana ka dhex jirta garsoorka meeshaan annaga hadda waxaan u taagannahay gabadh la yidhahda firdowsi axmed diiriye guri ay leedahay yaan dhex taagannahay guriga ku dheggan oo gadaal ka jirana waxaa iskale agoon inti gurigan uu ku soo baxay kanna uu ku soo baxay kaasna uu ku soo baxay dhulkan waa dhul mirajibaala ah labadii sana ee u dambeeyey waxaa si aada u sii kordhayay cabasho ku aadan dhulboobka ee kasoo yeeraya shacabka ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho iyadoona murtad xasan gurgurta iyo saraakiishiisa shaqo ay ka dhigteen boobka dhulalka ay leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho waad mahadsantahay cazaam ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo la beegsaday kufaartii murtadiinta ka fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warkan inoogu hayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen qaar ka mida xeryaha iyo saldhigyada deegaanada uu cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dagaalka hore waxay ciidamada mujaahidiintu xalay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro oo ka mida deegaanada ay kufaarta duulaanka kaga sugan yihiin shabeellada hoose dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marko habeen hore ayay ahayd markii howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose lagu dilay hal askari oo murtad ah halka mid kalena lagu dhaawacay waad mahadsantahay walaalka abu xasaan doonay leedahay dowladda shiicada iiraan ayaa lagu afduubtay xeebta dalka soomaaliya iyadoo nuxag dheeraad ah laga helayo afduubka doontaasi faahfaahinta warkan xaarta cabdiqaadir ayaa inoo haya dooni kalluumaysi oo laga leeyahay dalka iiraan ayaa lagu afduubtay xoobaha dalka soomaaliya wararka la helayo ayaa sheegaya in doontani ay la socdeen shaqaale u dhashay dalka iiraan iyo ruux soomaali ah oo wardiye u ahaa waxaana ay dhowaan koox burcad ah ka afduubteen xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal ganacsato soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay mas-uul ka ahaayeen doontan la afduubtay kooxda afduubatay ayaa dalbaday in la siiyo lacag madax furasho ah oo dhan afar boqol kun oo dollar kuwaas oo shuruud uga dhigay siideynta doontan iyo shaqaalaha la socda mid ka mid a wakiilada doonidaas ayaa sheegay in kooxda afduubatay doonta ay wacad ku mareen in haddii aan loo fulin dalabkooda ay ku ugaarsanayaan maraakiib kale afduubka doomaha iyo maraakiibta ayaa horey ugu badnaa xeebaha dalka soomaaliya kuwaasoo caqabad ku ahaa maraakiibta shisheeye ee isticmaala biyaha dalkan waad mahadsantahay xaaris munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada teeglow ee wilaayada islaamiga bokool walaalka cabdiqaadir rabaani ayaa warbixin inooga diyaariyey umuurtaasi munaasabadan oo ahayd mid ay jufada diinle iyo gaaljarre oo ka tirsan beesha jilible ee degta wilaayada islaamiga ah bakool ay ku caleema saaranayeen nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qaybaheeda odayaasha dhaqanka beelaha kale ee dega wilaayada iyo qaar ka mid a nabadoonada beesha jilible iyo culimaa udiinkooda naqiib sheekh ibdow xasan oo ah naqiibka cusub ee ay caleema saaranayeen jufada diinle iyo gaaljarre ee beelweynta jilibleh oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ugu baaqay dadkiisa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in uu ku hogaaminayo sunnada iyo kitaabka wal alla wali oo islaamka buwali buah dee dhaqan shii ewa in dhaqan e kitaabka alli wali buah an gargaare lanki kitaabka all in kala qanacsanayneen mas-uul miin ihi lanki kitaabka all ka qanacsanoo wali buah kitaabka all ani la korweelo ka ganacsana hadda mas-uulsha aha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid a nabadoonada beelaha ee munaasabadda goobjoog ahaa oo kelimad ka jeediyey xafladda caleemasaarka ayaa yidhi ilaahi tabaaraka watacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl imaane wiin eed iyo eed gaaliin ah eedan wiinga geeka uu ka korshey saartan imaanadii ahayti ilaahay ko cadaaladka gududa allah kuweel muslimiintii usaha dooratay ini kitaabka ilaahay haanka hoggaamiya haan doorati koo cadaalad ka hoggaamiyayo haani todobadii ilaahay arshi shay hirgelaaye kukumad naqdaay allah kuweel unuun haddii una dadkii mas-uulintii dadkii ha dooraday mas-uuliddaas haan dooradi una enna beeli diinli i gaaljara haddii enna mayna ninku baahan yaha ikhwaani ini walaalkeen wal kastaba waliba munkarban haani inuuna ka addiicin horta waliba aan mahadnagay walaayadii oo macnaha barnaamijka sugaha agaasintay oo dadkuun dowladda aan qabati oo muddada sideed beer inta ka suganaayeen oo casharada diiniga siyaasa dadka marti sharafta eh oo ha ku qayb galay jelisadun tan oo haddana intan la fadhiyey oo sagaal ii siyeed masajirible eelkooda ii meelraa'i ee bowal hore walbahaadan ada lambantaroog hamiin leah ma is aragahaayo intiiba intaa ku qayb gallay oo hadda geeka isbeddelkun maamulka ii meelraa'i xafladun tan ahni kula qayb laganay eedan ka mahadnagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo jufada diinle iyo gaaljarre oo ka tirsan beesha jilible ay sheegeen in ay diyaar u yihiin ilaalinta diinta islaamka iyo u gargaaridiisa iyo in ay ammaan iyo daris wanaag kula noolaanayaan qabaa'ilada kale ee walaalahooda ugu dambeyntii gaadiidleyda shabeellada hoose ayaa cabasho xooggan ka muujinaya isbaarooyin murtadiinta ay soo dhigtaan deegaano ka tirsan gobolkaas waxaa sii amaqaadaya walaalka cabdiqaani maxamed iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah ayaa waxay xilligan cabasho xooggan kasoo yeertay gaadiidleyda shabeellada hoose ee ka shaqaysta muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose gaadiidleydan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay isbaarooyin cusub soo dhigteen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada dhanka xeebta ah waxayna intaasi raaciyeen in iyaga iyo gaadiidkoodaba ay maalmo xiriir ah ku xayiran yihiin waddadaasi hadda anaga meesha aan taagnahay baabuur faaruqaa taalla laakiin waxayr haddii la dhaqaaqo baabuur raran oo tiro badan oo xalay ma ahane habeen hore shan saac meeshii lagu celiyey taagan kaamaromaankuna uusan u tegi karin annagana inta u tagnan la yidhi waa laku liif garaaca ahaa waxay taallaa hadda hal kilomitir noo jirta oo waddada ka leexsan cabdicasiis lafta garen hadduu asagu jekboontigan uu meesha u soo dirana waxaa waaye gaadiidku xoolo ma lehe dad noolaa lehe asalaamu calaykum annaga waxaan cabasho ka qabnaa rag mooryaan ah oo soo dhigtay isbaaro annakana oon un dul qaada karno ma u dul qaada karno gawaaridan wax laga raadiyo wax yar waa wax yar wax yar cirbada aruuraan waxaan ka dhignaa lacag cirbadihii aruuraan wax laga sii qaadanaya namana qabtaan annaka nimankan oo deertan dhahay annaka lacagaan rabnaa kontaroolka oo gobolka banaadir oo ku yaallo xalane iyo meeshay lacagta nooga rabaan waxaa u dhexaysa hal kilomitir amba hal kilomitir iyo bar namana qabato gaarigan weyna u jeeda waxaa laga raajaa toban dollar tobanka dollar oo laga raadinaya haddii laga sii qaatay lix dollar maxaa ka soo heraay macquul naqan mayso waxaan nahay ummad soomaaliyeed waxaa ku dhibaatasanaa ceelhuur waxaa nagu hayso niman mooriyaan anaga dawlad waa dhihi ma karnaba kuwaas sababtoo ee saddex awnimaan lagu haysto ee shaqaysan la ee ilaah kuma wuxuu cunan la ilaah kuuma samadiina dhibaataysan ee roobka ku da'aayo ee qabowga ku dhacaayo ee kaneecada cunayso ba'aanta mahaanaa ku dhibaataysanahay degadii muqdisho waa nala ka xelay meelaa ka shaqaysan allana ummaddan kaawanig waa laga duugay meelay wax ka qaadana laayihiin saddex habeenay meeshaan ugu haystaa dhaxanta iyo dhidada nagula dhaco u haystaa koonfur galbeed ceelhuuri anaga ma ku arki jirin meel u dhowna xataa nool kama sheegin hadda meel ay ka sheeqaalada ay ka xagayso oo ceelhuur saambaagga ceelhuur taagan taha a waxaa noloo kaa qaaduu hayaa lacag isbaare ah baawuureyda saddex habeen ayay taagan tahay saddex maalin meeshaanaa dhibaata nagu haysaa annakoo baawuurey dhidka nagula dhacow hayaa maalmo ka hor ayay ahayd markii ganacsatada iyo gaadiidleyda khudaarta ee magaalada muqdisho ay cabasho xooggan ka muujiyeen dhibaatooyin xooggan oo ay kala kulmayaan dhanka kooxda ridada dhibaatadaas oo ay ugu weyn tahay ey hurdaya oo khudaarleyda muddo laba iyo toban saacadood ah ay u xayirmayaan maalintiiba taas oo sababta in khudaarta halaawdo soona waajahdo khasaare xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii dowrnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu